جئناك جئناك أندلسا والله يرعاك أندلسا جئناك جئناك أندلسا والله يرعاك أندلسا يا نصر أجدادي أندلسا عودي بأمجادي أندلسا يا نصر أجدادي أندلسا عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي أندلسا assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu bismillaahi araxmaani araxiim dhegaystayaal waa habeen jimco ah taariikhduna ay ku beegan tahay lix iyo labaatanka bisha jamaadul aakhir sannadka kun afar boqol lix iyo afartanka hijri ku soo dhowaada qodobada ugu doorka roon warka fiidnimo hoggaanka sare ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa ka tacsiyeeyey istishaadka sheekh maxamed mire oo ahaa waaligii wilaayaadka islaamiga mu'asasada alkataib ayaa ballanqaaday in goordhow ay baahin doonto qaybta saddexaad aflaamta taxanaha ee geedigii garguurta guul mise gebidhacleen madaxweynaha dowladda cadowga ah ee turkiga ayaa si cad u sheegay inuu ka shaqaynayo sidii ay bad u heli lahayd xabashida itoobiya maamul goboleedka gaalaraaca ah ee jubbaland ayaa sheegay in saameyn xooggan ay ku yeelatay bandowga dhanka duulimaadka ah ee kooxda riddada ay ku soo rogtay maamulkaas weeraro qorshaysan oo khasaa'ir lagu gaarsiiyey kufaarta iyo murtadiinta ayaa ka kala dhacay qaybo ka mid ah koonfurta dalka soomaaliya iyo gobolka gaarisa ee ku hoos jira gumaysiga saliibiyadda kenya kulan wadatashi ah oo looga hadlayey sida waxgaradka iyo waalidiinta qayb uga noqon karaan horumarinta waxbarashada ayaa ka dhacay degmada jamaameh ee wilaayada jubbada hoose بأمجادي أندلسا يا نصر أجدادي أندلسا عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي أندلسا جئناك جئناك أندلسا والله يرعاك أندلسا جئناك جئناك أندلسا والله يرعاك أندلسا يا نصر أجدادي أندلسا عودي بأمجادي أندلسا يا نصر أجدادي أندلسا dhegaystayaal intaasi waxay ahaayeen qodobadii ugu doorka roona ah warka fiidnimo iminkana isagii oo faahfaahsan hoggaanka sare ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa ka tacsiyeeyey istishaadka sheekh maxamed mire oo ahaa waaligii wilaayaadka islaamiga xaaris cabdulqaadir ayaa inoo akhrinaya bayaanka ka soo baxay hoggaanka mujaahidiinta bayaan ku qoran luuqadda carabiga oo uu ku saxiixan yahay hoggaanka sare ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa lagu xaqiijiyey istishaadka hogaamiyey sare oo ka tirsan mujaahidiinta kaas oo maraykanku ku beegsaday duqeyn diyaaradeed oo ka dhacday wilaayada islaamiga shabeellada hoose hordhaca bayaanka waxaa lagu bilaabay ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون
si ay ku dhahan tahay faan sharaf galadaysi iyo wafaa waxaan ummaddeena muslimkaah u xaqiijinaynaa khabarka la xidhiira istishhaadka sheekha mujaahidka ahaa ee moxamed mire jaamac oo ahaa waaligii wilaayaadka islaamiga oo leh siiro ay ka buuxdo dacwad jihaad boorin iyo nafhur in badanna wuxuu ku taamayey in masiiradiisa lagu soo afjaro khaatimada nafhurka wuuna helay wixii uu ku taamayey sidaan u rajaynayno kadib in ka badan afartan sano u jilba xirnaa oo adeegidda diinta allah una jihaadiyey sidii kelimadda allah kor loogu qaadi lahaa muslimiinta iyo mustadacfiintana lagu hiilin lahaa wuxuu ahaa qofkan ugu wanaagsan ee u adeega diinta kana soo dhalaala faqriga lagu aadiyey waxaana masiiradiisa jihaadka ay ku soo gebagabowday in allah dartii loo dilo sidaan u rajaynayno kadib markii lagu beegsaday duqeyn maraykan oo ay fulaynimo ka muuqato sida bacaadada u ahayd allah wuxuu yidhi لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر بأسهم بينهم شديد تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى ذلك بأنهم قوم لا يعقلون bayaanka oo sii socda waxaa lagu yidhi waa sidan gebagabada iyo dhammaadka dadka go'aanada mabaadi'da iyo nafhurka leh waana mid ku xardhan dhiig iyo daacadnimo laguna dhowray kusugnaanta islaamka mujaahidka shahiidka ahna ma raadsada waxa uu ku beddesho diintiisa wuxuu mar weliba filaa raxmadda rabbigiisa haba ka caroodan isbahisyada gaalada iyo dowladaha kufriga oo wada jira kaas ayaana ah guusha aanay gaari karin ciidamada kufriga iyo ridada waana guusha mabaadi'da sidqiga iyo ammaanada xaqa iyo diinta rasuulka sala allahu calayhi wasalam wuxuu yidhi kama suusha koox ka mida ummaddayda in ay ku taagnaato amarka allah mana dhibto cidda garabkooda ka baxda ama kasoo horjeesataa ilaa uu amarka allah uga yimaado iyagoo dadka ka dhex muuqda bayaanka tacsida iyo hambalyada leh ee ka soo baxa xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxaa isagoo sii socda lagu yidhi sheekha mujaahidka ee maxamed miro jaamac waa rugcadaa ka mida raciilkii hore ee mujaahidiinta u oofiyey diintooda iyo ummadooda wuxuuna dadaalo muuqda ku lahaa ka hortagga xamalaadkii gaalaysiinta ee sagaashameeyada taasoo lagu beegsanayey shacabka muslimka ee soomaaliyeed laguna duminaya caqiidadiisa waxaana ku soo dhammaatay jab weyn iyo fashil cad taas oo ku timid waardiyaha adag ee laga qabtay diinta ee ay ku howlanaayeen ragga la midka sheekha mujaahidka ee maxamed mire ee lagu yidhi iyadoo bayaanku soo bandhigayo manaaqibta ee wanaagga uu lahaa sheekh maxamed mire waxaa lagu yidhi waxaa lagu yaqaanay sheekh maxamed mire dadaalka ballaaran ee uu ku bixinayey mideynta safka muslimiinta aad ayuuna ugu dadaali jiray in dad kale isku soo dumo kelimadoodana la mideeyo waxaana arrinkaasi ku dhiirigelinaya hadalka allah casa wajalla ee ah إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص
wuxuu sidoo kale door muuqda ku lahaa musaalaxada iyo heshiisiinta la dhex dhigayey qabaa'ilka soomaaliyeed ee muslimiinta dadaalada ay sameeyeen isaga iyo walaalihiisa wuxuu alle sabab uga dhigay in lagu ilaaliyo dhiig macsuum ah oo daadan lahaa ayaa lagu yidhi bayaanka ka soo baxay hoggaanka xarakada mujaahidiinta al-shabaab sida lagu sheegay bayaanka waxaa sidoo kale aad lagu xusuusan doonaa sheekh maxamed mire raadadkiisii la mahdiye ee xagga dacwada ah isaga ayaana kormeerayey xamladii ballaarneyd ee dacwiga ahayd ee dhowaan laga sameeyey wilaayaadka islaamiga ah taas oo lagu magacdaray irshaadul ummah ilaa sabiili rashaad rajada iyo umniyada uu inta badan ku teemi jiray sheekhuna waxay ahayd inuu arko waddamada muslimiinta oo laga xoreeyey rajisiga gumaystayaasha ummadduna ku noolaato xorriyad iyo karaamo lagu helay hooska shareecada islaamka iyadoo ka fog waxyaabaha ay soo meeriyaan gaalada iyo haymanada nasaarada xabashida waxay ragga la shaqeeyey uga markhaati kaceen maamul wanaag nafhur jihaad nusxi iyo tubta toosan oo dadka lagu hago waxaana barbar socday qalbi jilicsan oo gobonnimo xambaarsan saamaxaad badan waraaca kaadsiimo badan xeshood ku tilmaaman aad u jecel ansaarta oo maamuusa malaha u wanaajiya walaalihiisa muslimiinta u adeega oo u dabacsan ilintiisu dhowdahay aan marnaba ka goyn xuska allah qofkii la fadhiistaana waxaa diiqi jiray wanaaggiisa iyo habdhaqankiisa sareeya ayaa lagu yidhi bayaanka ka soo baxay hoggaanka sare ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab inkastoo isaga kala gudbay fagaarayaasha toban saalo dheer uuna wajahay halisyada dilka iyo geerida haddana kuma guulaysan gacanta dhagaraysan ee maraykanka inay gaarto ilaa markii uu alla qadaray ajashiisana dhammaatay mooye diyaaradaha maraykanka ayaana habeenimadii afar iyo labaatanka jamaadu thaani kun afar boqol afartan iyo lixda hijiriyada oo ku beegan afar iyo labaatanka disembar ee labada kun afar iyo labaatanka duqeeyey si dhiiggiisa isugu bedelo nuur iyo naar waa iliis u iftiimiya dhabaha ciidankiisa ka dambeeya iyo holac gubaya kuwa dilay waana sidaas mar kasta oo maraykanku naga dilo nin rageed gob ah waxaa beddelaa nin gobeed ka ad adag balanka dhiigga lagu waraabiyeyna waxaa qaadaa wiilal alla rumeeyey oo diin aan islaam ahayn iyo dhaba aan jihaad ahayn ku raali noqonaynin waxaana ku dhaarteen in dhiigga sheekh maxamed mire aanu hudur noqon doonin maraykankuna ha sugto halaagga uga imaan doona guutooyinka fatxiga ee heeganka iyo kamiinka ku jira ayaa lagu yidhi bayaanka ka soo baxay hoggaanka xarakada mujaahidiinta al-shabaab inkastoo maqaamku yahay boos faan iyo sharaf ah oo aanu ka warramayno faaris haliyey ah oo ku baxay fagaarayaasha jihaadka haddana waxaan ummadda muslimka uga tacsiyeynaynaa istishhaadka hogaamiye ka mid a hoggaankeeda iyo daaci ka mid a ducaadeeda si gaar ahna waxaan uga tacsiyeynaynaa ehelka sheeqa qaraabadiisa iyo dadkii jeclaa waxaan sidoo kale tacsi u diraynaa dhammaan qabaa'ilka soomaaliyeed ee muslimka ah waxaana ku leenahay allaha aqbalo shahiidkiina waana idinkugu hambalyaynaynaa halyinimadiisa waxaan sidoo kale tacsi u diraynaa walaalaha mujaahidiinta ee jooga saaxaadka jihaadka caalamiga ah iyo dad weliba oo u kulmay uhilinta diinta allah meel weliba ay ka joogaan caalamka qaybaha dambe waxaa bayaanka ka soo baxay hoggaanka sare ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab lagula hadlay nuqabada mas-uuliyiinta wilaayaadka iyo guud ahaan howlwadeenada uu sheekh maxamed miire amiir u ahaa waxaana lagu yidhi kani waa amiirkiina oo ku baxay dariiqa jihaadka iyo dacwada allah ma doorbidin raaxo iyo caajis siiradiisana waxay ahayd mid ku tilmaaman dadaal iyo raad ee fadligiisa waxaad ku ilaalisaan balow wanaag iyo kheerka oo aad isku dardaarantaan balankiisana waxaad ku dhowrtaan inaad ku sugnaataan jihaadka cadowgiina yuusan idinka arkin taagdari iyo tabardari taas ayaana ah tilmaamta lagu garan karo inaad amiirkiina u oofisaan ballankii aad la gasheen gebagabadii maraykanku wuxuu nagu guudiyey dil iyo jab allena wuxuu noo yaboohay guul iyo shahaado waxaana arki doonaa labadaas yabooh mid ka dhab noqda allah wuxuu yidhi
والله غالب على امره ولكن اكثر الناس لا يعلمون يريدون ان يطفئوا نور الله بافواههم ويابى الله الا ان يتم نوره ولو كره الكافرون هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون mu'asasada alkataib ayaa ballanqaaday inay goordhow baahin doonto qaybta saddexaad aflaamta taxanaha ah ee geedigii garguurta guul mise gibadhacleen mu'asasada alkataib ayaa ballanqaaday in daqiiqada kadib ay baahin doonto qaybta saddexaad ee taxanaha loogu magacdaray geedigii garguurta guul mise gibadhacleen oo aad kaga bogan doontaan xaqiiqda dagaalkii dhacay labadii gu ee lasoo dhaafay alkataib ayaa horay u baahisay xalaqaadka koowaad iyo labaad oo iyaguo xiise gaar ah xambaarsanaa iyadoona caawa lagu wado mu'asasada inay baahiso qaybta saddexaad oo iyaduna muhiimad gaar ah ximbaarsan madaxweynaha dowladda cadowga ah ee turkiga ayaa si cad u sheegay inay ka shaqaynayso sidii ay bad u heli lahayd xabashida itoobiya cali aadan cabdulaahi caliyare ayaa warbixin umuurahaasi ku aadan inoo hayaa xukuumadda riddada turkiga ayaa weli sii wadaa dadaalada ay shacabka soomaaliyeed ugu hoos aasinayso cadowga xabashida itoobiya ee horarka ku ah badda iyo beriga dalkan soomaaliya madaxweynaha turkiga ninka lagu magacaabo erdogan ayaa cadeymo cusub oo uu jeediyey wuxuu ku sheegay in lama huraan ay tahay in itoobiya ay bad ka hesho xeebaha soomaaliya erdogan ayaa carab baabay in itoobiya uu yahay dal aada u weyn oo ay ku nool yihiin dad ka badan boqol milyan oo ruux sidaas darteed aysan suurtagal ahayn in dadkaas ay badla-aan noqdaan ayna muhiim tahay in xabashadu ay soomaaliya ka helaan bad ay ka manaafacadsadaan murtadka madaxweynaha ka ah turkiga oo u muuqday inuu u hadaaqayo sidii abiy axmed ayaa si faahfaahsan uga hadlay heshiis ku-sheegii ankara oo uu ku sifeeyey mid taariikhi ah wuxuu ku faanay in turkiga uu xalliyey khilaaf ay u caalwaayeen dalalka qaaradda afrika erdogan ayaa kooxda riddada soomaaliya ku tilmaamay mid tabar daran oo dhibane u ah waxa uu ugu yeeray weerarada argagixisada oo uula jeedo camaliyaadka mujaahidiinta al-shabaab wuxuu qiray in turkiga uu boob ku hayo kheyraadka badda iyo beriga soomaaliyeed balse uu isagu ugu yeeray maalgashi dhaqaale dhis ah Somali ve Etiyopya arasındaki sıkıntı devam ediyordu. Tabii Etiyopya Somali'nin iki büyüklüğünde devasa bir yer.
dhibaatada u dhexaysa soomaaliya iyo etoobiya waa mid sanado badan soo jiitamaysay etoobiyana waa dal aada u ballaaran oo ku laba jibaarma soomaaliya balse nasiib darro waa dal aan wax bad ah lahayn run ahaantii dhul sidaas u weyn oo haddana aan bad lahayn waxay niijab ku tahay dadka etoobiyaanka ah ee degan ismariwaaga u dhexeeyey soomaaliya iyo etoobiya in xal loo helo waxaa isku dayay dalal dhowr ah laakiin kuma guulaysan aniga waxaa xiriir ila soo sameeyey abiy axmed oo ay ka muuqatay niyad wanaag arrintaas ayaa igu dhiiragelisay inaan u istaago dhexdhexaadinta iyadoo ugu dambeyntii heshiis lagu gaaray magaalada ankara soomaaliya waa dal aada u yar marka loo eego etoobiya waa dal ay dowladdiisa la degeen weerarada argagixisada annaga ayaa ka caawina ammaanka sida tababarada ciidamada iyo difaaca sidoo kale waxaan ka samaynay maalgashiyo dhaqaale waxaan rajaynayaa in heshiiskan la dhaqangelin doono etoobiyana ay heli doonto marinbadeed oo dhinacyadu si cadaalad ah ay kaga faa'iidaystaan khayraadka ay haystaan Etiyopya'nın bu yeni ayağa kalkışında dedik ki biz size her türlü desteği vereceğiz.
madaxweynaha dowladda riddada turkiga ayaa soo hadal qaaday heshiiskii bishii labaad ee sanadkan ay xukuumaddiisu la gashay kooxda riddada ee lagu sheegay mid difaac ah balse ah mid turkiga loogu gacangelinayay badda iyo beriga soomaaliyeed bisha febraayo ee horaanta sannadda labada kun shan iyo labaatanka ka hor inta aan la dhammaystirin heshiiskii khiyaanada ahaa ee ankara ayaa la filayaa in erdoqan uu booqasho ku yimaado magaalooyinka adis ababa iyo muqdisho mahadsanid caliyare maamul goboleedka gaala raaca ee jubbaland ayaa sheegay inay saameyn xoogan ku yeelatay bandowga dhanka duulimaadka ah ee ay kooxda riddada kusoo rogtay maamulkaas casaam carafaad ayaa inoo faahfaahinaya warkaasi maareeyaha garoonka magaalada kismaayo cabdirasaaq sheekh aadan ayaa wareysu shalay bixiyey ku sheegay in saameyn kala duwan ay ku yeelatay xayiraada kooxda xasan gurguurta ay saartay duulimaadyada magaalada kismaayo wuxuu sheegay in dad bukaana u safri lahaa magaalada muqdisho ay ku dhinteen gudaha magaalada kismaayo wuxuuna carbaabay in xayiraada ay saamaysay bukaano dalka dibaddiisa loo qaadi lahaa magaalooyinka doolow iyo dhobley ayuu sidoo kale sheegay in muddo bil ay saaran tahay xayiraada dhanka duulimaadka ah
doolow iyo dhobley waxaan u malaynayaa muddo hadda bil ah way xaniban yihiin iyaguna kismaayana shalay noogu darneed oo la xayiray ilaa iyo maanta dhow dabcan waxaan ku cabirna horta ma garanayno dadkii meel aan geynaan laanahay sidii xayiraadan ay u dhacday shal dadkii waa isdaba joog waayo hadda waxaa nagu cusub saaka oo ah maalintii labaad ay xayira yihiin dadyow inay dhinteen oo caafimaad darro u dhintay qaar bukaano yihiin oo weli maaragtay meel ay u baxaan iyo meel ay daba u doontaan la yihiin ma garad maya waxay ku dhinteen gudaha kismaayo magaalada ay ku dhinteen shalay markay soo laabteen barkood sida shalay maaragtay dadka aan la wadaagnay iyo bulshada iyo dowladdii aan la wadaagnay dadyoga qaar baa ma bukaanadooda aad u litay dad qaarkood ka mid a allah ha u naxariisto kolley mas-uuliyad darrida ah dowladda unbaa maxay aheed ay ka jawaabi doonto o qaadan doonto mas-uuliyadda intaa la eg dadna ilaa iyo hadda meelaan marino iyo meelaan geenno iyo iyo yaan laanahay sababtoo ah waxay u baahdeen bukaanada qaarkood waddanka dibaddiisa ay u baahdeen meel la marina ma leh nairobi ma aadi karaan muqdisho oo waddankoodii dhexdooda ma soo aadi karaan marka culeys aad u weyn baa maalintii labaad hadda maaragtay ka dhashay xayiraadii diyaaradaha marka waa mas-uuliyad darro run ahaantii mas-uuliyaddan waxaan leeyahay isla xisaabtan baa ka dambayn doono u taalla maanta maaragtay dowladda xukunka hayso arrintan iyadana isla xisaabtankeedii mas-uuliyaddeeda badda qaadina waa la ogyahay dhanka kale xildhibaano ka tirsan baarlamaanka kooxda riddada soomaaliya ayaa war-saxaafadeed wadajir ay soo saareen ku cambaareeyey xayiraada dhanka socdaalka kooxda riddada saartay deegaanada maamulka madaxa uu ka yahay axmed madoobe xubnahanu siddeetan xildhibaan ka kooban waxay madaxa kooxda riddada ku eedeeyeen inay yihiin kuwa bixiyey amarka lagu joojiyey duulimaadyada qaar ka mida magaalooyinkaas mahadsanid casaam weeraro qorshaysan oo khasaa'ir lagu gaarsiiyey kufaarta iyo murtadiinta ayaa ka kala dhacay qaybo ka mid ah koonfurta dalka soomaaliya iyo gobolka gaarisa ee ku hoos jira gumaysiga saliibiyadda kenya marwaan moxamed ayaa faahfaahinta warkaasi inoo eegaya ciidamada mujaahidiinta ee ka howlgala wilaayada islaamiga ah ee baaye waxay habeenkii xalay madaafiic ku garaaceen xerada askarta kufaarta xabashada etoobiya ee degmada buurhakabo oo ka mid ah goobaha cadowga allaha duulaan kaga sugan yahay wilaayadaasi dhinaca wilaayada shabeellaha hoose ee koonfurta soomaaliya libaaxyada islaamka ee ka jihaada wilaayadaasi waxay habeenkii xalay dagaal culus u qaadeen xerada askarta kufaarta afrikaanta ee deegaanka number lixdan waxaana jira khasaare soo gaaray cadowga allaaha dhanka kale gobolka gaariso ee ka horjira gumaysiga saliibiyadda kenya ciidamada mujaahidiinta waxay ka mid u dhigeen askar lugu ah oo isugu jirta saliibiyiinta kenya iyo maleeshiyaad murtadiin soomaali ah kuwaasi oo ku socdaalaya duleedka deegaanka walmareer ee hoostiga degmada faafe ee gobolka gaarisa inta la xaqiijiyey waxaa kamiinkaas ku baktiyay hal askari oo kufaarta kenya ah waxaana ku dhaawacmay afar askari oo isugu jirta saddex kenyaati ah iyo hal murta soomaali ah howlgalladan waxay ku dabafeylayaan weerarada lagu dhiigbixinaya cadowga allaah ee duulaanka gardarrada ah kusoo qaaday qaybo ka mid ah wilaayaadka islaamiga iyo sidoo kale dhulka muslimiinta ee ka horjira gumaysiga kufaarta kenya mahadsanid marwaan ugu dambeyntii kulan wadatashi ah oo looga hadlayey sida waxgaradka iyo waalidiinta qayb uga noqon karaan horumarinta waxbarashada ayaa ka dhacay degmada jamaameh ee wilaayada jubbada hoose bashiir muxiidiin abuu ayman ayaa warbixintan inooga diyaariyey guddigii uu dhowaan maktabka tarbiyada iyo tacliinta xarakada mujaahidiinta al-shabaab oo u soo wakiishay kormeerka iyo howlaha waxbarasho ee ka socda wilaayada islaamiga ee jubbada hoose ayaa sii wada howlahooda shaqo iyaga oo kulamo midho dhal ah la qaatay bulshada muslimiinta ee ku dhaqan degmada jamaame saacadihii lasoo dhaafi ayay qabteen kulamo kala gooni ah oo ay la qaateen aqoon-yahanka macallimiinta waalidiinta kuwaasoo looga hadlayay arrimo dhowr ah oo ay ka mid yihiin in la dareensiiyo muhiimadda ay leedahay in la tarbiyeeyo jiilka mustaqbalka iyo kaalinka muhiimka ah ee waxgaradka iyo ganacsatada ay ku leeyihiin tacliinta si ay u soo baxdo ummad aqoon-yahan ah kulamadaas intii ay socdeen arrimaha looga niqaashay waxaa ka mid ahaa heerka ay gaarsiisan tahay tacliinta ka jirta gobolka tan iyo markii la kala jaray wilaayaadka islaamiga jubbada hoose iyo jubbada dhexe si wax loogu dhisto natiijooyinkii la xaqiijiyey tobankii bil ee lasoo dhaafay waalidka oo ah lafdhabarka ardayga ayaa ka mid ah arrimaha ay xoogga saareen guddiga kuwaasoo dhankooda la siinayay talooyin iyo tawjiihaad halka iyaguna ay bixinayeen kuwa kale oo muhiim ah maadaama maktabka tarbiyada iyo tacliinta xarakada mujaahidiinta al-shabaab arrimaha uu qaabilsan yahay ay qayb ka tahay ka hortaga duulaanka xagga maskaxda ah waxay waalidiinta soomaaliyeed uga digayeen guddigan in ubadkooda ay ka ilaaliyaan waxbarashada munxarifka ah ee laga soo meersaday unesco iyo in ardayda ay ka digtoonaadaan tacliinta taala dhulka cadowga ay xooga ku haystaan alxamdulilah maanta waxaan iskugu imaanay markaska faadimata bnisara alxamdulilah waxaa laga hadlayay sida annaga waxaa weeye waxbarashada ciyaalkanaga iyo faa'iidadannada baa nagala hadlayay waxaan u mahad celinaynaa allah subxaana watacaala awalan khayran waxaan u mahad celinaynaa bahda waxbarashada maktaba tacliima waxbarashada xarakatu shabaab almujaahidiin ilaahay subxaana watacaala waxaan leenahay dadaalkii juhdigay nagu bixinayaan hanoo barakeeyo waxaa laga hadlayay sidii annagana aan u dadaali lahaynay mas-uuliyadana saaran anooga soo bixi lahaynay jubbada hoose gaar ahaan degmada jamaame maasha allah kulinka waxyaabo badan ayaa noogu baxay maktab tarbiya wa tacliim oon maanta ilmaheena juhdi badan ku bixinaya oon muujinaya dadaalkooda in badan ayaan sugayna oona xaqnataagayna maantana ilaahay subxana watacala wuxuu noogu keenay gobolka jubbada hoose in laga furo macadooyin fara badan aad iyo aad ayaan ugu faraxsannahay dhammaan waana soo dhawaynaynaa in ilmaha micnaha waxbarashadooda aan muraaqabayno mar walba aan la soconno waxyaabaha aan ka fiirino madaariista iyo macdooyinka aan booqanno si walba ilmaha aan ku tuusano hanaankooda say shareecada islaamka maanta jiilka soo karaya say ay u bedeli lahaayeen ragga maanta taagan say u bedeli lahaayeen ay berrina noogu dhicin lahaayeen salbiga maanta dalkeena haysto maantana waxaan u diyaarinaynaa carruurtaas yaryar insha allah biidnillah ayagaa ra'ay tawxiid meel walba ka taagi doono intii ay kulamada gaargaar ka socdeen waxaa kulan muhiim ah lala qaatay odayaasha dhaqanka waxgaradka iyo ganacsatada degmada jamaame kuwaasoo dhankooda ka warbixiyey waxyaabihii laisla soo hadalqaaday intii uu socday kulankan ka dhacay degmada waxaa ka furan muasasada waaweyn mu'asasatulxikma iyo qurduba marka waa nimco fara badan oo ilaahay soo kordhiyey reer jamaamana insha allahu ilaahay ugu mahadinayaan awalan huma xarakatu shacaab almujaahidiin wa khaasatan maktab tarbiya watacliim ayay ugu mahad celinayaan marka waxaan leenahay sida hore iyo hadda nuur iyo mugdiyan ay kala tahay nuurkii ayaa baxayo subaxda waxaad arkaysaa arday fara badan oo hambaagyadooda sita darees kala gedisan ku libisan u socda boosaskii ay wax ku baranayeen ayagoo haddana aan ikhtilaad iyo isdhexgal aysan jirin marka waxaan leenahay maktab tarbiya watacliim oo maanta maxaa la dhahayna soo booqday insha allahu waad liibaanteen wixii aad doonayseen waad gaarteen insha allah amhaalkiina ilaah noo badiyo ilaahayna ajar haadinka siiyo annaga maanta ujuuriya ajar maidin siin karno laakiin wixii aad maanta shaqaysataan si aad berro heshaan acmaashiinana waxaan leenahay insha allahu ikhlaas allah idinkaga dhigo amhaashiina allah noo badiyo jiilkaana waxaan leenahay ha lagu dadaalo waa jiilkii wadankii soo baxayo oo bedel lahaa umadaan hadda ahdaafka diimeed wax laga fahansiyo wax la baro dad mugd ku jira ummadda aysan noqonin diinkooda wax laga baro dalkooda iyo ahamiyadda adduunka kaleya in wax laga baro maktabka tarbiyada iyo tacliinta xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa sii horumarinaya dadaalada waxbarasho ee uu ka wado wilaayaadka islaamiga ah isagoo markan diiradda saaraya sidii loo soo saari lahaa arday waaqici ah oo xambaara hamiga ummaddiisa dhaawacan si loo xaqiijiyo guulahaas ayuuna sameeyey guddiyo loo xil saaray sidii ay u kormeeri lahaayeen macallimiinta iyo ardayda ay waxbarayaan si ay wax ugu dhistaan natiijooyinka ka soo baxa dadaalkooda mahadsanid abu ayman guud ahaan dhegaystayaal warkii caawa aad kala socoteen idaacadda islaamiga ah ee andalus waa inaga intaa tan iyo kulanti dambe assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu